bulshada soomaalida ayaa ah kuwa inta badan xoogga saara dhaqashada xoolaha taasoo ay qarniyo badan ku tiirsanayeen bulshada sida geela ariga iyo looda haddaba intaasi markii laga yimaado waxaa jira xayawaano kale oo manfacaad u leh ama faa'iidooyin badan ku dhexleh gudaha bulshada soomaalida taasoo ay ka mid tahay shinnida oo laga helo faa'iidooyin badan sida malabka oo guud ahaan caalamka aad looga jecel yahay lagana raadiyo isticmaalkiisa waxaa sidoo kale bulshada soomaalida dhaqashadeeda muhiim u ah digaagta oo inta badan ukunteeda iyo hilibkeedaba la isticmaalo dhaqashada shinnida ayaa ah wax fudud marka loo barbardhigo dhaqashada xoolaha intiisa kale walow geelay ariga iyo looda abaartu markay imaatana bulshadu ay ka dhammaadaan qaarkooda magaalada butey ee dhacda waqooyiga ismaamulka wajeer waxaa ku taallo beer aad u weyn taasoo lagu xanaaneeyo shinno tiro badan waxaana lagu magacaabaa beertaasi malaba hills axmed xuseen oo da'diisu xilligan ay tahay toddobaatan sanno jir ayaa waxa uu muddo soo ahaa macallin iskuul iyo sidoo kale sarkaal ka shaqeeya wasaaradda waxbarashada hase ahaatee hadda waxa uu ka mid noqday dadka beeralayda gaar ahaan kuwa dhaqdo kuna dadaalo wax soo saarka malabka isagoo sanaadiiq badanna ay xilligan ugu jiraan shinni aabbahani ayaa muddo badan waxa uu la daalaa dhacayay xanaanaynta shinnada isaga oo markaasi adeegsanayay sanduuqyada gacanta lagu sameeyo ee macmalka taas oo ay shinnadu malabka ugu dhali jirtay sidoo kalena xayawaanadu ay ahaayeen kuwa malabka ka cuni jiray aabba axmed xuseen ayaa waxa uu garab weyn ka helay hay-adaha deeqbixiyayaasha weliba hay-adda u s aid sanduuqeeda dhaqaalaha iyadoo markaasi loo soo mariyey nidaamka maaraynta xoolaha ee l m s oo ay markaasi mashaariic aad u weyn u fulisay hay-adda lagu magacaabo a c d i voka taasoo guri aad u weyn sidoo kalena sanduuqyo tiro badan oo kuwa malabka lagu keediyey oo casri ah oga hirgelisay magaalada butey gaar ahaan beertiisa anigu waxaa laydhahaa axmed xuseen xasan waxaan ahay macalin oo howlgab shaqada dowladda ka baxay waxaan shaqada ka fadhiistay laba kun iyo lix iyo tobankii ayaan shaqada ka baxay markaan shaqada ka baxay waxaan fikiray inaan galaa beer abuur iyo wax kastaan abuuro hadda rightnow waxaan qabaa laba dhaam middaan iyo mid kaloo xagga ah shinada la dhiganaya gaaguur la dhiganaya intaan ka tegey shan iyo toban gaaguur ayaan african beekeepers nairobi aan kasoo gatay waa keene waa dhigtay beerta malaba hiils ayaa waxaa hadda lagu xanaanaynayaa boqol soddon iyo afar sanduuq oo shinnida ama loo yaqaano gaaguurta robosal baan qortay alxamdulilah waa i kaalmeen waana ii faa'iideeyeen indasandad waxaa waaye meesha ayada lacag badan ay geliyaan sagaal milyan iyo ugu yaraan shan boqoloo kun ayaa la geli meesha markaan taas iidahaba ninkaas haba kuma siiya mana la hela axmed xuseen ayaa mar kale inooga warbixiyey marka ay shinnidu malab ka dhasho goobaha uu u suuq geeyo iyo sidoo kale inuu faa'iido ka helo waxaa ii xihaysan hadda boqol iyo soddon iyo afar gaagura ii xihaysan waxaa iigu jirta toddobaatan iyo sagaal qaarkood sanduuqa ugu yar waxay ku sii karaan shan iyo toban kiila oo dhaay ah kiiladana waa kun shan waaye malabkeyga zaa'id waxaa loo sii gayaa wajaar iyo nairobi iyo mooyaal kutoka julay ilaa dhisembar waxaan helay hal milyan afar boqol iyo lixdan kun dhaqashada xoolaha kale waxa ay inta badan bulshada ay kaga baahan yihiin inay helaan cows joogto ah hase ahaatee shinnadu uma baahna inay coos hesho keliya waxay u baahan tahay daryeel iyo inay hesho ubaxa loo yaqaano sunflower soomaalidana ay u taqaano gabaldayaha shinnada waxay u baahan tahay shay liira protection ayay u baahan tahay shinnada waxay u baahan tahay hoos oo har ah ayay u baahan tahay midkan horta allaan u mahad celinaa kadibna ka sokona waxaan u mahad celinaa acdi voka u s aid through lms project ayaan u mahad celinaa oo heerkan ila soo gaaray oo tababarkan isii exposurekan isiiyeen waxaa kule ayagaa ila qabteen ayaga u mahad celinaa insha allah shukri maxamed oo ah sarkaal ka socday hay-adda a c d i voka ayaa dhankiisa ka warbixiyey juhdiga uu bixinayo aabbahani kaas oo soo saaro malab tiro badan waxtarna u leh bulshada gobolka iyo sidoo kale ismaamulka wajeer bismillahi raxmaan raxiim magacaydan oo ah shukri maxamuud aan joognaa halkan bute town oo ka mid eh bute subcounty oo wajeer north constituency waxaan joognaa maanta bute beekeepers farm oo leeyahay brother walaalkeen axmed xuseen oo sina retire teacher ah beertiisa baan joognaa halka waxaa laga hagaajiyaa maaragtay malabka baa laga soo saaraa sanadkii laba jeer buu maaragtay la harvest gareeyaa marka si noola sheegay iyo rikoordka markaan fiirinay faa'iido weyn baa arrintaydaya laga helay alxamdulilah walaalkan wuxuu ii sheegay ugu yaraan inaa hal milyan iyo siddeed boqoloo kun oo faa'iida ee marka qarashka laga jiro sanadka laga soo saari karo marka aniga dadka walaalahayn muslimiinta waxaan maaragta aan ujeedinaa waxaan ogeysiinaa inuu maaragta dadaalkii la muujiyo jiifka laga kaco shaqa la qabto sidii walaalkeen oo kale as example noo soo dadka example loton oo alternative business la hagaajiyo like bee keeping oo kale la hagaajiyo eh, crop productions oo kale la hagaajiyo intaas baan wacyigelin ahaan u gelinaa reer wajeerdha cabdiraxmaan mucaawiye warbaahinta ista magaalada butey waqooyiga ismaamulka wajeer